wuxuun baan maqalaa khaatuma waa afar qof war afar qof iyo cidda ka xajiimoonaysa madaxweynaha khaatumo war si aanu aamini karno aanu dariiq u wada mari karno berri yaa welwel nagu haysa ninka maanta ka xajiimoonaya madaxweyne intuu sii joogi doono magacaaba wadan doono ayba tahay wax kooban ninka kaa ka xajiimoonaya wallaahi waa abtinimo kasta waxaa ka habboon lacagtaha loo dhigo waryaan la qulaaqusha raacin war waxbaa lagu heshiiyey war macnaheedii ma aha wixii baa dhammaaday wax waa ku heshiinay annakoo miyir qabnaanuna ku heshiinay war arrimaha qodobkaa ugu horreeye ah distoorkaa la furayaa war guddi baa loo saarayaa war waxyaalaha annaka noogu weyn ee dastoorka aan leenahay ha loo furo maba aha mid khaatumo ah war mid somalilananta cusub oo dhan ay ka faa'iidaysanaysa weeye war meel ruule of law war meel sharci iyo kala dambayn iyo constitutionality iyo hay-adaha dastooriga ee la dhistay ay shaqaynayaan war dastoorka somalilan wax badan baan akhriyay kaa u arka marinka quree maanta u furan inuu kaa yahay waxa yaab leh oo marnaba marnaba marnaba aanan fahmaynin oo galabtadan aanu ka wada hadlaynin war puntland baa nagu duulimaada puntland baa siyaasad ahaan milatary ahaan dhaqaale ahaan nagu duulimaada war adeerayaalow nala garto gacanna siiya waryaa aliihaalaya war hadda marna waxaa la odhanayaa nimankan ma rumaysanayno waa harti waa daarood war bal hartiga iyo daaroodku habay ii dambeeye war salkaba dhulka dhigi kari mayno war maamulka buuhood leh maamul naga duldhisaya ee ciidamo la sheegayo hadda kuwo horoo dhowr boqolihiina joogeen kuwo dhowr boqoloo horlana la qorayo waxaa igu maqaalaa wadaad reer xamara gabil cadaasa yaa lo-daa waagii hore guryaha lagu xidhan jiray kuwo qalladii ku dhacday yaa yimi oo sacii bay markii hore maaleen islaantii baa ti war nimanku saceenii bay maalayaan anaa ii kaadi anaa jab la maagan buu yidhi ila sug jab anaa la maagana war sacii furte anaa jab la maagana ii kaadi war hoy wallaahi aanan aaminaynin somalilan iyo isaaq haddayan puntlandta maanta rabta dhulkayaga inay garowe khasab magaalo madaxdooda yidhaahaan soddon kilomitir baanu xuduudka somalilan soo gelaynaa war haddaydan taa wax nagala qaban hadda waa kuwa annaka nagu war kuwaad nilahaydeen meeshaasay u socdaan warmarka qaarkood waa warar maydan afba ku wada hadlayn qolyahan war adeerayaalow hab inakoo miyir qabna war waxaa inaga dhexeeyaynu wada leenahay waa aaminsannahay inaynu wada abuuranno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo brofesor cali khaliif galayd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd
halkan waxaa fadhiya halkan fadhiya muxuu ahaye waa cali khaliif galaydh anigu waxaan ogahay oo xaqiiqaha inuu yahay somalilan dhaba inuu yahay waxaa u daliila waxa weeyaan dowladdii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii boorama lagu soo muxuu ahaayey sameeyey waa tan maanta aynu maalayne wuxuu ahaa muxuu ahaayey raggii muxuu ahaayey ugu adkaa ee dowladda muxuu ahaayey soo sameeyey ayuu ka mid ahaa